Magaalada Hargeysa ayaa laga dhagax dhigay Masjidul Bukhaari kaasoo ay baahi badan u qabeen bulshada. Dhagax dhigan ayaa waxaa ka qayb galay culummada magaalada Hargeysa, odayaasha dhaqanka, waxgaradka xaafadda iyo marti sharaf kala duwan. Qaar ka mid a culummada magaalada Hargeysa ayaa ka warramaya dhagax dhigan iyagoo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha Masjidul Bukhaari.
oo markaasi waxa weeye wajahad qura markaasi ka dhisan inta kalena wadda ah waxaa loogu talagalay waxa weye masaajid aada u weyn oo xaafaddu runtii baahi badan u qabto iyo macad markaasi isaguna mutakaamil ah oo waxa weeye aada u weyn oo ilaa laba dabaq aynu ugu talagalnay inuu noqdo biidni illaahi tacaala taasaa maanta aynuu joognaa inaynu markaasi dhagax dhigno Ee, walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka kasoo qaybgalay dhagaxdhigga masjid alijaaba iyo markaska qur-aanka ah iyo cilmiga diinta lagu baranayo buqcadaas wanaagsanee quruxda badan ee meeshan ku taalla ee akhuna almaayarna uu hadda ii- eh, faahfaahinteeda idin siiyey aad baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalkaas waxaana ku boorinaynaa walaalaha intana maqlaysa amana daawan doonta inay ka qayb galaan ka qaybgal wanaagsan oo eh, sidaa ay walaaluhu u sheegeenba maalintan maalinteeda meeshan oo ah, isbedeshay oo masjidah oo masjid ilaahay dartii ilaahay loogu sujuudo allah lagu waaxido dikrigiisa lagu barto inay noqoto xaafaddan oo dhan nuuru noqoto magaaladaasoo dhanna nuuru noqoto sidoo oo kale waxa weye waxaynu u mahadnaqaynaa runtii walaalaheen walaalkeen yuusuf oo runtii dhulkan waqfiyey hadda aynu taagannahay uguna talagalay markaa masaajid iyo waxa weeyaan iyo markas in laga dhiso xaafadda marka la eegana iyo deegaanka uu ku yaalana uu deegaan munaasabka uu yahay meel looga baahan yahayna ay tahay walaalaha muxsiniinta ah ee jecel inay aakhiradooda waxu horumarsadaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaadaan waxay la baxayaan du- dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisaba waxaynu markaa ugu baaqaynaa markaska oo hadda marka aynu dhagax dhigno dhagaxiisa aa arkaysaan markas runtii aad iyo aad baahi weyn loogu qabana uu yahay waxaynu walaaladeen ugu baaqaynaa in laga qayb qaato dhismihiisa in laga qayb qaato xil la iska saaro qofka isagoo naftiisa ula baxaaya ka waalidiintii ula baxaaya ka cid kale ula baxaaya Masjidul Bukhaari ayaa ka mid noqon doona masjidyada waaweyn ee magaalada Hargeysa kaasoo ka qayb qaadan doona faafinta diinta Islaamka.